wasaaradda beeraha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay-adaha ka shaqeeya arrimaha beeraha ayaa magaalada baydhabo ku qabtay kulan beeraleyda lagu barayo habka wax soo saarka iyo dalagyada ugu habboon ee ay beeran karaan xilliga wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan inoo soo diray
daafurka barnaamijka la talinta beeraleyda xilligan deerta waxaa soo qaban qaabiyey wasaaradda beeraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay-adaha ka shaqeeya arrimaha beeraha sida csat samrab iyo world vision waxaa la barayey beeraleyda muhiimadda ay leedahay wax soo saarka iyo xillisanadyeedyada dalagyada ugu habboon ee la beerto doctor khaalid cumar cali oo ah madaxa xarunta csat kana mid ah khubarada casharada siinaya beeraleyda ayaa sheegay mashruucan inuu muhiimad gaara u leeyahay beeraleyda maadaama koonfur galbeed ay leedahay dhulbeereed baaxad leh iyo deegaano badan oo ku habboon wax soo saarka dalagyada kala duwan doctor khaalid wuxuu sharaxayaa barnaamijka la talinta beeraleyda oo ay baydhabo ku daafureen
runtiis aad la socotid barnaamijkan barnaamij hadda bilowday maahan xilli roobaad kasta ama xiliyada gu iyo deer ee sanad kasta waa la qabtaa si consultanty ahaan anaga kambanigeena ee csat ayaa daraasada inta badan sameysa barnaamijkan waa barnaamij balaaran waxaana qeyb weyn ka qaata wasaaradaha beeraha ee federaalka iyo maamul goboleedka koonfur galbeed labadaba qeyb ay ka qaataan waxaa kale ka qeyb qaata hay-adda maareynta masiibooyinka oo inta badan arrimahan climate informationka iyada ay soo colocti garayso maadaama stationkii weynaa dowladda lahayd ama dowladda federaalka lahayd uu ku yaalo caasimada muqdisho barnaamijkan waa barnaamij ballaaran oo lagu siinayo talabixin beeraleyda soomaaliyeed khaasatan beeraleyda degan gobolada baay bakool iyo shabeellada hoose marka waxaan dareemi karnaa muhiimadiisa waa mid talabixineed oo ku saabsan isbedelka cimilada iyo xiliyada roobka da-ayo qeybaha uu ka kooban yahay eriska uu ka da-ayo waxaa ah hadda sanadkan oo kale aan sameynay ilaa tuulooyinan ilaa tuulooyin xadiga roobka ay heli karaan milimitrka iyo cabirkeeda oo dhamaystirna sanadkaan sameynay marka muhiimad gaar ayay leedahay waxay ku beesgareeyaan dalaga markaas ay beeranaayeen ee ah cuntada daruuriga ah ee ayga isticmaalaan saadaashii hore hay-adaha qaar waxay muujiyeen roob yari inkastoo haatan xillisanadeedkan deerta ay da-ayaan roobab xooggan doctor khaalid waxaan weydiiyey waxa iska beddelay saadaalihii hore loo bixiyey iyo waxa ay kala hadleen beeraleyda abaartu ay saamaysay
waa sax saadaashii hore waxaa la dareemayey inay roobka uu aada u yaraa taasna calaamadaheedii markaan aan saadaalinay xilligii gu-a roobka inuu yaryahay saadaalintii waa sameynay waana baahinay sidii ayay wax u dhaceen laakiin arrintaas wax anaga keliya aqoonteena keliya ma ahan ama waxyaabahan scientificada ah oo cilmigan hadda climateka keliya ma ahan arrintan waa arrin xagga rabbi ka socota isbedelkan cimiladana sabab u ah awoodana rabbiga iskale laakiin aniga waa un saadaalin waxa xagga anaga aan sameynayno taasoo anagoo isticmaalayno labada cilmi oo ah cilmiga dhaqanka ee dadkii hore ku dhaqmi jireen iyo cilmiga seniska ee casriga ah marka taawa midaan hadda waa ka yara duwan tahay gurigii xoogaa waxaad dareemaynaa inay ka yara biyo badan tahay roobka helitaankiisa laakiin inkastoo uu uusan la mid ahayn daartii hore haddana waxaan dareemaynaa in xoogaa dhinacaas iyo bay degmada bay iyo tuulooyinkiisa inay ku badnaan doonaan xagga roobka taasna calaamadihiisa waa tan hadda aada u jeedaan oo maalmahan uu roobka aada u wanaagsan yahay dadka abaartu ay saamaysay waxaa ka mid ah dad badan oo ku dhaqan tuulooyinka kuwaasi oo aan weli soo gaarin magaalooyinka waaweyn boqolaal barakacayaal ayaa ku jira xerooyinka magaalada baydhabo kuwaasi oo u badan xoololey iyo beeraley waxayna xilligan wajahayaan xaalado adag oo dhanka nolosha mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo